gudoomiyihii hore komishanka xuquuqulisaanka somalilan imikana difaaciyaasha ahna gudoomiyaha difaaciyaasha xuquuqul aadamaha bal marka hore xaaladda xuquuqda ay ku sugan tahay hadda bal ka waran ha bismiillaahi raxmaan raxiim horta halkan waxaan doonaya inaan ka sameeyo abiil aan u dirayo beesha caalamka oo idil iyo dowladda somalilan oo aan u sheegayo dhibaatada ku soo habsatay dhalinyaradii reer somalilan guud ahaanba xagga dhinaca tahriibta ah waxaan doonaya inaan bayaamiyo walaalayaal waxaa jirta dhalinyaro somalilan ah oo si ula kaca loo laayay oo ay u dilayaan nimanka magafayaasha ah waxaa jira hablo uurle oo uurkii laga soo dooxayo iyoka oo sagaal bilood oo uurle in garaa'idka lagu dhufto oo la dilo oo ilmaha uurka laga soo riday sida aad la socotaan beesha caalamka waxay ka qaylisay inaan suuri ah oo badda laga helay oo afar jira laakiin waxaanan u sheegayaa inay dhibaatadu intaa ka badan tahay inay aada iyo aada intaa uga badan tahay in somalilan dhibaatadeeda aan ahayn kuwa badda ku dhinta ay tahay kuwa saxaraha ku dhinto marka waxaan yacni adduunyadoo dhan aan abiil ugu dirayaa waa abiil for emergency help weeye adduunyadoo dhan baan u dirayaa beesha caalamka waan u dirayaa dowladda somalilan waan u diraya cid allaale cidda wax ka qaban karaysana waan ka qabanay sidii crack down loogu samayn lahaa loo baabi'in lahaa magafayaashaas waxaana la wada ogyahay sababta reer somalilan ay tahriibta u geliyaan waxa weeye waa identity crisis waayo beesha caalamka social bycod bay ku samaysay reer somalilan ninkii basaboortka somalilan meel looguma taraafali karo ninkii lacag haysta hadduu xanuunsada meel laguma bixi karo sidaa awgeed baa badda la iskugu daadinayaa marka arrintana waa arrin human rights ah arrintani waa arrin siyaasadeed ma aha recognitionka dowladda ma aha waa identity crisis waxaan doonaya cid allaale ciddii codkayga maqashaa in ay arrintaa ka howlgasho somalilan maanta waxay arrintan waxay ka hor imanaysaa universal declaration of human rights waxay ka hor imanaysaa kailand declaration of islam nineteen ninety one kii iyo kii nineteen forty eight kii universal declaration of human rights bay ka hor imanaysaa waayo qofku rights of movement iyuu leeyahay xorriyaddii dhaqdhaqaaquu leeyahay waxaa beesha caalamka heshiis ku tahay social bycod in somalilan lagu sameeyo somalilan waa dad dadkaasi xuquuq bay leeyihin xuquuqdooda cidna kama hor iman karayso cidima diidi karayso annaku siyaasiyiin ma nihinoo siyaasad ka hadli mayno
markaa dadkan aada leedahay waxbay dilayaan xagey ku sugan yihin waa dad ku sugan inta udhexaysa liibiya iyo suudaan inta udhexaysa saxaraha dadka halkaasaa lagu haystaa halkaasaa camdi loogu dilaa waxaanan xusayaa garaadkii dhallinyarada somalilan allaha u naxariistay cabdiqaani axmed cabdiraxmaan ayaa wuxuu ka mid ahaa toddoba inanoo goob qula lagu wada dilay waxaa ii soo sheegay faamiligooda gabadhii uu laftiisa ku go-ay yaa noo soo warrantay faamiligoodana relation baanu leenahay toddobada inanee kalena magacyadoodaanu haynaa waa toddobadooda xaas bay lahaayeen toddobadooda min waa caruur waxay lahaayeen saddex iyo saddex iyo saddex iyo afar iyo afar bay lahaayeen hargeysay ka tegeen oo hargeysay ka tegeen afar ka mida jaamacadda ayay dhammaysay inamadaasi nasiib darrada dhacday waxa weeye dadka ugu badan ee tahriibaya waa ardaydii jaamacadaha dhammaysata ee ka baxday weeye oo expectation markaa yani waxay nasiib darrada jirta waxaa ka mid dowladda madaxweynaha siiraayo wuxuu ku dhawaaqay inuu sameeyo m m t f m m t f ka wasiiro unbuu ka sameeyo talaanu siino waxaanu ku niri wasiirada waxaad ku dartaa secretariat laguma darin haddase waxaan rajaynaynaa in secretariatkana lagu daro in laga howlgalo sidii loo baajin lahaa naftaa halkaa ku baaba'ayso sababta ruut kooska ee halla joogo iyo wacyigelin lagu istaagi maayo waa in ruut kooska la doonaa waxaa sababaya tacadiga intaa leeg waxaanan idiin sheegayaa somalilan dadka ku dhintaa saxaraha waa boqolkiiba shan iyo siddeetan shan iyo tobanka kale iyaa badda biimo u taga shan iyo siddeetankaasina waxay ku dhintaan saxaraha u dhexeeya liibiya iyo suudaan bay ku dhintanujeedka loo leynaya waxa weeye dad cawaana helay dad aan bini aadamnimada qiimeynayn baa helay dad yacni wax sabab la-aan baa lagu dilaa mar lacag baa la weydiiya marna iyadoo lacagtiiba la gaarin baa la dilaa sabab lagu qan lagu qanci karayo oo dadkaa loo leynaya ma jirto laakiin adduunyadoo idin waxaan abiil u dirayaa ciidamadan hadda european unionku ay ururinayaan waa in meelaha habsantariska ee u dhexeeya saxaraha laga howlgalaa oo nimanka magafayaasha ee dadka ku tacadinaya la ururiyaa dowladda etoobiyana aad bay uga shaqaysay niman badan baa la soo celiyey suudaanna way ka shaqeeyeen hadda wararka aanu helno laakiin meesha lagu ba-ay waa liibiya ee aanan diyaarka u ahayn inay ka shaqeeyaan dadka naftooda iyo dhiigooda iyo xoolahooda xalaashaday meesha ay joogaan waa liibiya halkaana waxaan ka rajaynaya ilaahay subxaanahu watacaala inuu farash kheyr qabo dadka muslimiinta ah ee masaakiinta ah ee tacadiga ku dhacay ee bimada ku socdo inuu ilaahay farash uga furo guddigii madaxweyne silaanya u saaray kasoo talinta tahriibka ama afagoyntiisa xaggee ku dambeeyey meel ay ku dambeeyeen iyo meelay jaaya cidhibdhigan lama yaqaano madaxweyne siilaanya waxaan u baaq u dhigayaa guddigaa inuu dib u actifeed galayo anigu waxaan la hadla waxaan la kulmay mas-uuliyiin ka mida guddigaas waxaan rajeynayaa dhab waqtiyada soo dhow inaan wax ka qabanayaan rajeynaya talooyin baan ula tegey farsamaan ula tegey yani kulankii aan nala kulanay ku-xigeenka xokayaha guud xokayaha guud ninkii kuxigay niclaskey ninkii kuxigay kulankiisiina waan la soo hadal qaadnay arrinta cid walba oo aan aragnay mas-uulana waan la soo hadal qaadnaa arrintana concern aada iyay leedahay annaku haddii aanu nahay difaacayaasha xuquuqda aadamaha aada iyo aad baan uga howlgelayna inta awoodiyadu tahay waxaana rajeynayna inaanu garabkeenna dowladda iyo cid kasta oo hawshan u diyaaray inay wax ka qabato waxaana sheegayaa doorasha doorasha iyaa laleeyahay dadkii doorashada codayn lahaa way la'deen way dhim way baaba-een waxaana iman doonta maalin cid codaysaba la waaye haddii aanan xal deg dega loo helin masiibadan hadda ka soconayso commission baa jira arrimaha xuquuqul aadamaha in ka shaqeeyo somalilan ka jira in xaguu ku dambeeykaasa
commissionka hawshiisa kama jawaabi karayo anigu
inta badan dadku waxay ku dhaliilaan inaanu kaba hadalin xaaladaha taagan ee xuquuqda aadamaha ka jirta oo ay soo hoosgelayso dhalinyarada sheegay sida ku leeday badaha mar haddii aan ahay anigu guddoomiyihii hore ee commissionka islamarkaana kursigii aan anigu shalay ku fadhiyay maanta waxba kama sheegi karayo waa ka xumahay